rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabada wanaagsan waa shanta abril sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegeysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagwahayntiisa kasakoo weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa shan iyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso la socoshada barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaaga uu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso mid kale inta barnaamijka uu baxaya waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horreysa ayaan soo qabanayaa iyo cabdicasiis waayahay axmediyow barnaamijka kasmaal ayaynu si toosa u gudagali doonaa dhanka iyo weydiimaha haddaba dhegaysta weydiinta ugu horeysa ee barnaamijka dhagaha u fur waxaan kuu rajaynayaa inaad ka warcelin doonto ama aad ka jawaabi doonto su-aasha ugu horeysa waa su-aal dooro ah oo waxa ay u dhacaysaa sida tan caasimadda austraeliya waa ba sydney ta cambera ta melbourne xa brisbon haddii mar kale aan ku celiyo dhegaystay waxaa lagaa doonayaa inaad doorato caasimadda austraeliya waa sydney oo ba ah cambera oo ta ah melbourne oo oo xa oo ja ah iyo brisbon oo xa ah haddii mar kale aan kugu celiyo caasimadda austraeliya waa ba sydney ta cambera ja melbourne xa brisbon haddaba jawaabta saxda ah inaad haleeli doonto ayaan rajeynaya
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye dhegeystaha ugu horreeya haddii aan soo dhaweeyey halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa waa axmed xasan axmed markiinlege
axmed xasan axmed oo ku sugan dharkiinley
si wanaagsan sida lagu yahay
aadu fiican
waxaan soo bandhignay weydiin aan doonayno inaan ka warcelinno horay u sii guda gal haddaan isku dayo xarafka ta oo kambera waa tahay inaad haleeshay iyo in kale waayahay axmed xasan axmed oo dharkeeley naga soo wacay barnaamijka isaga ayaa lagu daafuray oo su-aashii ugu horeysay jawaabteeda ayuu sida saxdaa u haleelay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye wuu mahadsan yahay axmed xasan axmed oo dharkenley inaga soo wacay waxaa u suuragashay weydiintii koowaad oo u dhacaysay caasimadda australia waa ba sydney ta cambera ja melbourne xa brisban wuxuu ka bixiyey jawaab saxan caasimadda dalkaas waa cambera weydiinta xigta hadad cabdicasiis noo soo qabato waayahay axmed oo weydiinta xigta waxa ay u dhacaysaa sida tan dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg waa imisa muddada uu uurka ku sido nibidhiga ilmihiisa haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg waa imisa muddada uu uurka ku sido nibidhiga ilmihiisa marka ugu dambayda waa imisa muddada uu uurka ku sido nibidhiga ilmihiisa jawaabta saxda ah ayaa lagaa doonayaa muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye qadadkii dhegaystahan halo asalaamu calaykum soo dhowow habe wanaagsan habeen wanaagsan magaca oo buuxa noogu bilow cilmi cumar cilmi oo degmada waa berjoog cilmi cumar cilmi oo waa beri ku sugan aa sida lagu yahay waa lagu wanaagsan yahay
waxaad usii gudagashaa ka warcelinta weydiinta aan soo bandhignay saddex boqol saddex boqol lixdan iyo shan maalmood lixdan iyo shan maalmood noogu celi saddex boqol lixdan iyo shan maalmood hal sano saddex ah waa tahay waayahay jawaabta cilmi uu bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa saddex boqol lixdan iyo shan maalmood ama hal sano
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
wuu mahadsan yahay dhegaystihii u dambeeyey cilmi cumar cilmi oo baaberi inaga soo wacay waxaa u suura gashay weydiintii labaad oo u dhacaysay waa imise muddada uu uurka ku sida nibiriga ilmihiisa jawaab saxan ayuu ka bixiyey saddex boqol lixdan iyo shan maalmood oo hal sano u dhiganta waayahay axmedow su-aasha saddexaad dhagaha dhegaystayaasheenna ha u furaan waxay u dhacaysaa sidatan dhegaysta sheeg caasimadii hore ee ruushiya haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg caasimadii hore ee ruushiya lama doonayo caasimadda hadda caasimadii hore ee ruushiya inaad sheegto ayaa lagaa doonayaa waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah kala beri intuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waataa dhegeysta waxaad moodaa inuusanna maqlin waxaan usii gudbaynaa qadadka kale weydiinta saddexaad ee barnaamijka ayaa inoo taala waxaan doonaynaa inaan jawaab saxan u helno halo asalaamu calaykum
السلام ورحمة الله وبركاته habeen wanaagsan magaca oo buuxa noogu bilow halo السلام عليكم barnaamijka ayaad ku jirtaa haddii aad la socotay soo dhowow magacoo saddex noogu bilow magacu waa liibaan ibraahim degmada lakeenley
liibaan ibraahim aadan miya oo si fiican dharkeenley sida lagu yahay oo lagu wanaagsan yahay inta ka warqabo waxaad usii guda gashaa ka warcelinta weydiinta hadda isku dayo een, waxaa la oran jiray danti baterisbag noogu celi danti baterisbag liibaan ibraahim aadan oo dharkeeley naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أفعل أنت هاي بالخير
waayahay su-aasha afraad ayaynu u gudbi doonaa dhagaysta dhagaha u fur oo adigoo degan ka jawaab sheeg tirada guud ee macaahidda cilmi baaris iyo xarumaha adeega bulsho ee jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya saddex ka mid ah magacyadooda si fiican dhagaha u fur dhagayste haddii aad tirada sheegto waxaa kugu waajiba inaad sheegto saddex ka mida tirada aad sheegtay adigoo magacyadooda markaas raacinaya sheeg tirada guud ee macaahidda cilmi baaris iyo xarumaha adeega bulsho ee jaamacadda muqdisho ay leedahay adigoo markaasi raacinaya saddex ka mid ah magacyadooda waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أفعل أنت هاي بالخير
qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum calaykum salaam
habeen wanaagsan soo dhow magaca noogu bilow oo buuxa marka hore nuurudiin cabdullaahi degmada derkelle nuurudiin cabdulaahi ibraahim ah
waa tahay habeen wanaagsan mar kale u sii guda gal weydiinta ka horcelinteeda haddana isku day waxay noqonaysaa waa koob iyo toban tiradu waa imise marka hore koob iyo toban mhm saddex ka mid ah waxaa ka mid ah saynis youth for somali guardian oo isosan loo soo gaabay mhm
waxaa kaloo ka mid ah youth youth of peace and improvement mhm waxaa kaloo ka mid ah youth youth of language Mm.
waayahay axmed oo dhegaystahaas nuurudiin isku day fiican ayuu sameeyey balse jawaabta saxda ah ma uusan haleelin waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxaa inoo taalaa weydiinta afraad oo laba jawaab oo is saaran u baahan qadadka ayaan weli fursadda u siinaynaa qadkan iyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum waatay dhegeystahan qadkii uu ka baxay waan ka gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan fursadooda siinaynaa aan soo dhaweeyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum soo dhow magaca noogu bilow marka hore cabdiqaadir cali miya cabdiqaadir cali noo sii dhamaystir halkaad naga soo wacayso sida lagu yahay Mm, ka warcelintan u sii gudagal S- si guud waa afar saddex ka mid ah saddex ka mid ah magacyadooda mhm mhm Mm.
axmed oo dhegaystahaasina isku day ayuu sameeyey balse jawaabtii saxda ahayd ma uusan haleelin
waxaan kusii soconaynaa qadadka kale iyo dhegaystaha ugu dambeeya iyo dhegeystaha markan ugu dambeeya laba dhegeysta ayaan horey u siinay halo asalaamu calaykum
salaam yaxyaa garsbani yaxye magaca noo sii dhamaystir yaxye yaxya xuseen ismaaciil garsbani yaxye xuseen ismaaciil aan garsbani jooga Mm, sidii lagu yahay garas baaley
waxay malaysaa marigtan waa Mm, ka warcelinta weydiintan usii gudagal isku day waa koob iyo toban xarumood Mhm, saddex ka mid ah Een, maxadka cilmi baarista Mhm, iyo maxadka luuqada iyo maxadka een, daraasaadka loo soo qaabiyo isus waayahay axmedow dhegaystahaas yaxye xuseen isaguna isku day ayuu sameeyey balse jawaabtii ma uusan haleelin wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري qeybaha dhexe ayaanu ku guda jirnaa weydiintan ayaanu ugu soo noqotay cabdicasiis say u dhacaysay iyo jawaabaheeda saxan axmedow weydiintan waxay u dhacaysay sheeg tirada guud ee macaahidda cilmi baaris iyo xarumaha adeega bulsho ee jaamacadda muqdisho kadibna waxaa la sii raaciyey saddex ka mid ah waa inaad magacowdaa baa la yidhi horta tirada guud waxa ay noqonaysaa waa toddobo waxa ayna kala yihiin macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee loo yaqaano isos macadka nabadda iyo deegaanka xarunta adeega bulsho iyo tacliinta joogtada ah macadka luqadaha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaalka guud ee jaamacadda muqdisho iyo sidoo kale idaacadda himilo oo aynu iminkaba ka hadlayno waxaan markan usii gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta weydiintan ayaa u dhacaysa sheeg kumuu ahaa gabyaagii rasuulka naxariis iyo nabadgelye korkiisa ahaatee aan ku celiyo sheeg kumuu ahaa gabyaagii rasuulka naxariis iyo nabadgelye korkiisa ahaatee
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhi qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum raadi iska fogee magacu buuxa noogu bilow
waan ka fogaaday magacaygu waa daawud cabdullaahi oo jooga deemada kale
daa-uud cabdulaahi oo jooga degmada darkale degmada dharkeenley waa tahay soo dhowow su-aasha jawaabteeda bana isku daya waxay noqonaysaa waa xasaan bin musaabit daa-uud cabdulaahi ibraahim oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta saxda ah ayuu bixiyey oo gabayaagii rasuulku waxa uu ahaa sala allahu calayhi wasalam xasaan bin thaabit
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen وقد مؤمنين تهاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقد مؤمنين تهاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد تهايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي waayahay dhegayste su-aashan soo socota dhagaha u fur digirta waxa ay ku baxdaa ama ku bislaataa ba toddobaatan iyo sagaal beri ta siddeetan iyo shan beri ja sagaashan beri xa siddeetan beri haddii mar kale aan ku celiyo digirtu waxa ay ku baxdaa ama ay ku bislaataa ba toddobaatan iyo sagaal beri ta siddeetan iyo shan beri ja sagaashan beri xa siddeetan beri jawaabta saxda ah waan filayaa inaad haleeli doontaan insha allah تهايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تهايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد qadadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma soo dhowow habeen wanaagsan waan leeyahay magaca oo buuxa noogu bilow jahwo aadan cusmaan oo jeeto degmada dharkiinle
dahabo aadan Cus- cusmaan oo ku sugan dharkeenley jawaabtu waa siddeetan beri
noogu celi siddeetan beri
dahawo aadan cusmaan oo dharkeelay naga soo wacday jawaabta ay bixisay waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي
waayahay su-aasha ee markaasi lixaad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg suuradda hal mar soo wada degtay iyadoo dhammaystiran dhegaysta sheeg suuradda hal mar soo wada degtay iyadoo dhammaystiran marka ugu dambeyda sheeg suuradda hal mar soo degtay iyadoo dhammaystiran waxaan filayaa inaad ka jawaabi doontaan
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي
qadadka iyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat- magaca oo buuxa noogu bilow cabdiweli oo jawada weelka cabdiweli noo sii dhammaystir magaca cabdiweli maxamed maxamed cumar waa tahay cabdiweli maxamed cumar kaxda iyo sida lagu yahay ugu fiican in dhanka qabo war celinta usii gudagal haddii aan isku dayaa doorat alancaam cabdiweli maxamed cumar oo kaxda naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
waayahay su-aasha markaasi ugu dambeyda ayaa inoo hartay su-aashu waxay leedahay dhegaysta sheeg shinnida imisa indhood ayay leedahay dhegaysta sheeg shinnida imisa indhood ayay leedahay marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg shinnida imisa indhood ayay leedahay
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba waxaan usii gudbaynaa dhanka iyo qadadka dhagaystaana soo dhaweeya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا نجي كلام يا مقعي واساد محمد علي ساد عبد تقمد كاران برتما بركة كيكوان كنت وانا صاحبك fahad maxamed cali oo ku sugan kaaraan sida lagu yahay aad iyo aad barnaamijka quruxda badan aad daatiinayso ayaa dhigta lagu wadaaya saaxiibkeen Mm, waa kus- waa kusoo dhaweynaynaa waxaad usii gudagashaa warcelinta jawaabtu waxay noqonaysaa shan indhood ay leedahay shinnidu waayahay jawaabtii saxda ahayd ayuu bixiyey fahad oo kaaraan naga soo wacay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu so ama website-ka www mu edu so mahadsanideen maalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطيران تهايا بالخير waa tahay guud ahaan saaxiibayaal barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa caawa intaan habeen dambe hawada dib ugu kulmi doona haddii uu eebe raalli ka noqdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr